wasiirka wasaaradda deegaanka iyo isbedelka cimilada dowlad goboleedka jubbaland oo ay weheliyaan agaasimaha guud ee wasaaradda iyo agaasimaha maamulka iyo maaliyadda ayaa guddoomiyaha degmada kismaayo kala wareegay dhul weyn oo ay wasaaraddu bulshada ugu adeegi doonto dhulkan oo ay ku shaqeyn doonto wasaaradda ayaa ah dhul cabirkiisu yahay shan iyo labaatan hektar oo loogu talagalay in wasaaraddu ay ka dhigto dhul cagaaran oo ay bulshada deegaanka ka faa-iideysan doonaan gudoomiyaha degmada kismaayo cumar cabdulaahi maxamed ayaa faahfaahin ka bixiyey dhulka ay ku wareejiyeen wasaaradda deegaanka wasaaradda deegaanka isbedelka cimilada oo baryahan sanadahan dib ka howlanayd sidii loo soo celin lahaa deegaankii loo soo celin lahaa dadka looga faa'idaysan lahaa inaan maanta halkan isugu nimaadno dhulkii ku wareejino dhulkaasoo lagu beeri doono beer laga samayn doono geeda lagu beeri doono wala laga samayn doono bulshada deegaankuna ka faa'idaysan doonto laguna soo celin doono nabaadkii guuray ee geedaha dib loogu soo abuuri doono mudane wasiir iyo agaasime dowladda hoose waxay diyaar u tahay inay kala shaqayso soo celintii iyo deegaankii iyo soo nooleyntiisii geedihii dhammaaday oo sii dhammaanaya in dib loo soo nooleeyo in dhibaatadii soo mardhay soddon iyo dhowrkii sano soomaaliya ka soo martay in geedaha layska jaro inay ilaaliso geedaha wax kasta oo aad u baahan tihiin oo dhinaca deegaankana diyaar baanu unahay hadday noqon lahay qashinka inaan ka ilaalino hadday noqon in geedaha la beero hadday noqon lahayd in la ilaaliyo hadday noqon lahay in lala dagaalamo dhuxusha iyo wicida kasta oo geedaha jaraysa wasiirka wasaaradda deegaanka iyo isbedelka cimilada dowlad goboleedka jubbaland ciidiid suleymaan xaanshi ayaa ugu mahad celiyey maamulka kismaayo isagoona ka warbixiyey waxa ay ka yeeli doonaan dhulkan annagoo ahaa wasaaradda deegaanka iyo isbedelka cimilada wasiirka wasaaradda agaasimaha guud agaasimayaasha waaxyaha iyo dhammaan shaqaalaha wasaaradda deegaanku inaanu maanta duqa magaalada kismaayo kala wareegno dhul shan iyo labaatan higtar ah oo loogu talagalay in laga sameeyo soo celintii dhirtii dabargo-aysay ee muddadii soddon iyo dhowrka sannadood ahayd ee burbur ku jiray aynu gacmaheena ku burburinay ba halkan waxaa looga samayn doonaa xarun weyn oo dhirtaas lagu beero oo deegaanka bilicdiisana lagu soo celiyo iskudasan lahaayeen deegaankoodana u cagaarin lahaayeen ya waxaan rabnaa inaan ka wada shaqayno dhulkan hadda aad aragtaan oo aan hadda soo kormeernay oo shan iyo labaatan higtar ah in laga abuuro dhir kala duwan oo dhirtii ahayd dhirta soomaaliyeed dhaxalka soomaaliyeed ahayd ee luntay iyo wixii kale ee la jaan qaadi kare ee lagu dari karaba in deegaankan laga abuuro kayn ay noqoto loo soo dalxiis tago wasaaradda deegaanka iyo isbedelka cimilada dowlad goboleedka jubbaland ayaa dhulkan u qorshaysay inay ka dhigi doonaan mid dhireyn lagu sameeyo si mustaqbalka looga dhigo kayn ay dadku u dalxiis tagaan